iyadoo dagaalka ka socda dalka suudaan uu galay maalintii saddexaad ayaa qaar ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee ku sugan magaalada khartuum waxa ay ka warbixiyeen saameynta uu dagaalkaasi ku yeeshay howlahoodii waxbarasho iyo xaaladooda nololeed xasan yuusuf maxamuud oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada khartuum ayaa v o a uga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin iminka si guud haddaan kaaga hadlo xaaladda jaaliyadda iyo ardayda soomaaliyeed ee ku nool dalka suudaan ilaa hadda wax khasaara oo soo gaaray ma jiran hase yeeshee waxaa aada u saameeyey dagaalada ka socda wadankaas iyadoona isku socodka gaadiidka iyo weliba daraasada aysan soconin islamarkaana suuqyada ay xiran yihiin oo aan laga soo adeegi karin wadooyinkan marayaan gawaarida kala duwan ee dagaalka rasaas xooganna la maqlayo inta badan ardada soomaaliyeed qaarkood waxay degan yihiin gudaha jaamacadda caalamiga africa qaarka kalena waxay degan yihiin hareeraha jaamacadda halkaasuuna dagaalka intiisa xooga badan uu labadii maalinba uu ka socday waxaa inta badan ardada qalbiga u qaboojinaya islamarkaana garab taagan safaaradda dalka soomaaliya ee ku leedahay dalka suudaan oo hogaaminaya safiirka soomaaliya ee suudaan ambasador maxamed sheekh isxaaq isagoo markaasi ardada ka warqaba islamarkaana xaaladooda muxuu ahaa ka warhaya sidoo kale waxaa jirto wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyada form ay sameysay kaasoo lagu diiwaangelinayo gebi ahaanba jaaliyadda iyo ardada soomaaliyeed ee ku nool dalka suudaan ardayda uu saameynta ku yeeshay dagaalka ka socda suudaan ayaa waxaa ka mid ah xasan nuur cali oo sheegay inaan la heli karin adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha saameynta uu nagu yeeshay dagaal ka socda waddanka xagga nolosha ma jirto subermarkeedyo ama dukaamo furan lamana heli karo adeegyada nolosha biniaadamka aasaasiga u ah sida cunnada noocyadeeda kala duwan biyaha iyo korontadu waa naga go-an yihiin waad dareemi kartaa qof biyaha iyo korontadu ay ka go-an yihiin oo jooga waddan kulul oo haddana bil ramadaan lagu jiro dhibaatooyinka uu wajihi karo khaasatan gabdhaha ardayda soomaaliyeed xaaladooda waa mid gaar ah oo arrintani si khaasa ay u saamaysay intaas waxaa sii dheer cabsi badan ayaa jirta diyaaradaha duqaymaha geysanaya ayaa dul haabay magaalada waxbarashadii gebi ahaanba way taagan tahay ardadu waxay u badnaayeen kuwa dhameeyey jaamacadda ama dhammayn raba kuwa shahaadooyinkii qaatay oo qorsheynaya sidii ay dalkoodii hoy dib ugu laaban lahaayeen hadduu dagaalku sii dheeraado oo uu wakhti dheer sii qaato dhibaatadu waxaa dhici karta inay intaa kasii badato ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada khartuum ayaa si looga badbaadiyo dagaalka socda waxa maamulkooda uu u kala daabulay xarumo kala duwan sida ay ku waramayso xayaad aadan magacayga waa xayaad aadan waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda afriqiya dhigata weliba ardayda boordinka ku jirta jaamacadda dagaal aad u weyn baa dhacay saameyn badan sameeyey jaamacadda la dhiganayay annaga waxaan ahayn dadkii wadadka soo noqday oo jaamacadda xiisadaan lahayn qaarkoodna imtixaanay lahaayeen marka si markaan rasaasta maqalnayba dib baan usoo noqonay qaarkoodna jaamacaddaaba lagu xayiray oo jaamacaddii joogeen intii boordinka ku jirtay markii rasaasta kala joogsama weyday oo waxaa noo dhaweyd meel oo xarunta askar xarunta askarta xerada askarta baa noo dhaweyd saale asligeed markaa rasaasta markii joogsami weday ayay noo yimaadeen yani dadka oo mas-uulka ka ah meesha maxaaha waana lasoo saaray kadib ardayda gaargaari waa lagu soo guray waa la kala qayqaybiyey qaarba meel baa la geeyey ana waxaa kamid ah ardayda la keenay guriga mudiirka ama guriga jaamacadda maamulaha jaamacadda ah gurigiisa la keenay ardayda qaar waxaa la geeyey bar ka mid a qaaxooyinka wax lagu akristado ama xafladaha lagu dhigto alxamdulilah markade amnigan uu iska wanaagsan yahay kolley rasaastii socotay laakiin haddana waaska nabad qabna waxaan rajeynaa inuu ilahay naga qaboojiyo insha allah idinkuna inoo soo duceysaan xayaad ka waran xaaladda aada iminka ku sugan tihiin xaaladda xaddan ku jirna haddaan ka warano walaahi waa xaalad horta si marka loo eego alxamdulilah si kalena yacni waxay ku xun tahay rasaasta markasta maqalnaba dee yaacisi orda nagu jira hadadaa xitaa waan ordinaa marka waxaan rajeynayaa xaaladan ilaahay naga saaro xaalada ku jirnana waxa weeye inay tahay muxuu haayshee meel oo waxaan joognaa qaaca oo hurdo lagu talagelin jiif lagu talagelin oo kuraas wala kuraas midhana marka kuraastaasa habeeniya maalin la fadhiyaa yacni maa mumkin yani inaan saa u fadhinino dee ma fiicna in lagu celiyo meesheeni
hadda dagaalkii ma socdaa waxaan maqlayaa rasaas agtaada ka dhacaysa hadda weli rasaasta way socotaa xilligan xitaa duubiya codka rasaasta way socotaa haddaanu nahay soomaali waxaan rajeynaynaa inaa dowladda waxaan ka codsanaynaa inay yani gargaar degdega noo soo dirto oo yani wadankayagana lagu celiyo sidan kuma sii jiri karno hadda waa maqlaysaan baan filaya xabadda iyo rasaasta isaga dhacayso marka waxaan ka codsan lahayn dowladda soomaaliya inay yani sidan si nooga dhaanto sababto a sidan laguma sii jiri karo yani meelo aan seexano oo boorninkayagina waa nalaga soo qaxiyey xitaa alaabtiinan ku noqono oo alaabta soo qaadana waa naloo diiday oo meesha waa nala soo oola xirxiday marka xitaa alaaba aan soo qaadan lahayn xitaa ma haysano mawlid daahir khayre oo ka tirsan ardayda ku sugan caasimadda suudaan ayaa sheegay inay jiraan arday soomaaliyeed oo go-doon ku ah goobo ka tirsan gobolada dalkaasi kartum ahaan hadda waxay xooggeedu saaran tahay xarunta guud ee qiyaadada lagu magacaabo kaarde ahaan dhib ayaan nagu haystaa oo ah inaanan bixi karin in xaafadaha lagu jiro ardayda qaarna ay ka go-day sahaydii iyo cunadii kuwa qaarna ay ilaa si dagaalka uga bilowdaba ay laayihiin biyo iyo koronto qaarkood ku sugan umudurmaan iyo baxri labada magaalo ee aan soo magacaabay waxay ku jiraan go-doon waxayna laayihiin hab ay kusoo gaaraan ama wadiiqo ay kusoo gaaraan magaalada khartuum oo badanka ardayda soomaaliyeed ay ku nool yihiin kuna taallo xarunta safaaraddu doctor maxamed naasir oo muddo soddon sano ah deganaa dalka suudaan islamarkaana ka mid a macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha dalkaasi ayaan weydiiyey qaabka ugu habboon ee lagu samato bixin karo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku xaniban dalka suudaan maadaama waktigani aanu shaqaynayn garoonka diyaaradaha khartuum waxay ku taallaa bartamaha suudaan bay ku taallaa suudaanna waa dal ballaadhan sidaa daraaddeed meel xuduudah oo u dhow oo dal laga geli karo kama dhowa waa dhul saxro ah oo in lagu baxaa oo ama laga baxaa oo si caadiya baabuurka looga baxayay way adag tahay hal jidun baa la maraa hadduu dagaaladu isa socdana jidadkaasi way gu'i karaan xuduudaha sidaad og tahay etoobiya eriteria iyo maxaanku idhahda tashaad oo dhanka kale ah laakiin uun soomaali meelaha u bannaan waxaan u malayna waa dhankan bariga oo ay aadi karaan dhulkaasna way ku adag tahay aad iyo aad bay u adag tahay eriboodkii hadda wuu xidhan yahay sidaad og tahay oo meel laga soo bixi kara ma aha waxaa kaloo jirtaa waa dhul kulul oo aada u kulul oo qofku haddii uu lugeeyo ama uu is yidhaahdo si kale ku baxso way ku adag tahay marka haddii aan ilaahay keenin keenin faraj oo aan ayna ka bixin maxaan ku dhaha dagaalkan uusan dhinac u dhicin dhibaato xoogla kasoo yaa kasoo wajihi karta dadka meesha ku nool yaa wuxuu qaban karaa su-aashaas hadday soomaalidu iskaashadaan iyo safaaradda iyo jaaliyadda iyo si fiican laysu kaashado waxaan isleeyahay si fiican bay wax wada qabsan karaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho